الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaa inoogu dembeeyey xadiidka rasuulku kaga warramay calayhi الصalaaةu wasalaam ummaddan fadligeeda iyo inay weheliyaan toddobaatan kun oo jannada ku gaalaya bikayri xisaabin walaa cadaab xoogay waxaynu isyar dul taagnay lafdiga laa yarquun muslimkaa kala gaar noqday bukhaariya lafdigaasi inaanu asixin oo shaad uu yahay xadiidkanina waa xadiid fawaa'id badan xambaarsan oo ay ka mid tahay ummaddan fadligeeda iyo qiimaheeda xagga tiradana iyadaa ummadaha ugu tiro badan xagga fadliga iyo tayadana iyadaa ugu sidata waayo ummaddan waxaa rasuulku sheegay calayhi asalaatu wasalaam inay ka mid yihiin cadadkan faraha badan ee jannada xisaab la-aan iyo cadaab la-aan ku gelaya weliba xadiid imaamu axmed iyo ay wariyeen oo kalena wuxuu sheegayaa rasuulku calayhi asalaatu wasalaam ilaahay inuu weydiistay in tiradan loo kordhiyo oo toddobaatankaa kun kun kasta meeshiisa toddobaatan kale loogu daray toddobaatan kun oo kale loogu daray tusista rasuulka la tusaayo calayhi asalaatu wasalaam ambiyada iyo dadkii raacayna waxay ahayd fadligiisa in loo muujiyo waxaa kaloo u ahayd tasliya in waxa weeyaan markaa laabqaboojin ama dejin ayay ahayd la dejinaayey xadiidkani wuxuu sheegayaa dadka qaar inaan la xisaabinahayn xadiid kalena waxaynu ku aragnay laa tazuulu qadamaa cabdin yowma alqiyaamati xataa yus'ala can arbac cabdigaasina waaba nakiratun waqacat fii siyaaqi nafyi tufiidu alcumuum marka addoonno ka dhaqaaqi maayo maalinka qiyaame alka la joojiyo ilaa su-aalaha la weydiiyo waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen xadiidkaasi waa caam kanna waa khaasoo kuwan waa laga soo khaas yeelaya xadiid kalaa jiro oo rasuulku yihi calayhi asalaatu wasalaam ina likulli nabiyin xawaariyey nebi kastaa wuxuu leeyahay dad markaa u nusreeyo oo rumeeyo oo taageero oo raaca xadiidkanna wuxuu rasuulku sheegay calayhi asalaatu wasalaam wannabiya laysa macahu axad nebi baan arkay cidiba aanay la socon marka waxaa la odhanayaa kaasi waa caam kanna waa khaas baa la odhanayaa waa lagu khasisayaa marka adigu calaa kulli xaal adiladu iska hor iman maysa sidaasi u garo laa ruqyata ilaa min caynin aw xumatinna waxaynu nidhi qidcada ama intaasi iyadoo marfuuca iyo iyada oo mawquufa labadaba way asaxay macnuhuna maaha in lagu khaas yeelayo ruqyada cawrida iyo qaniyada waxyaabaha suntali qofka ay ku dhuftaan waayo labadaa waxaan ahayn in la yskaga akhriyaa soo aroortay laakiin macnuhu waxa weeyaan ruqyada ama tufka labadanuu ku sii fiican yahay oo waxa weeye aada iyo aada wuxuga sii taraa qoladan haddaba toddobaatanka kun ee jannada xisaab la-aan iyo cadaab la-aan ku gelaysa wuxuu rasuulku ku fasiray calayhi asalaatu wasalaam inay yihiin kuwa aan tufka dalbahayn tufka markaa qofku markuu xanuunsado tuf inuu dalbaa xaaraan ma aha laakiin waa laga fiican yahay oo waxaa ka fiican inuu iska adkaysto walaa yatatayaruuna waxna aan baasaysanahayn baasaysigu isagu waa muxaram waana shirkiba sida rasuulku uhi calayhi الsalaatu wasalaam atiyaratu shirkun atiyaratu shirkun shirkigaasina kii weynaa iyo kii yaraaba wuu noqon karaa bixasabi ictiqaadi اlfaacil wa calaa rabbihim yatawakkaluuna rabbigoodna rabbigoodun korkiisana tala saaranayo macnihii waxaa istirqaaga ama tufka inay dalbaan iyo baasaysiga iyo waxyaabaha caynkaasa uga tegeen waa dad tala saarashada ilaahay subxaanahu wa tacaala ay tala saarteen ay aada iyo aada u xoog badan tahay weeye liquwati tawakulihim cala allah ayay arrimaha uga tegeen dhinaca kalena markaynu eegayna in la isdaweeyaa waxba dhib ma laha oo qofku waxa weeye inuu isdaweeyaa dee adilana way leedahay dhibna ma laha oo tawakulka ka hor iman mayso waxaa kaloo xadiidku inoo tilmaamay saxaabada siday khayrka ugu dadaalayeen markii kuwaa rasuulku sheegay sidaa kagamay hadhina way faalleeyeen cidda ay yihiin ilaa markii dambe rasuulku calayhi asalaatu wasalaam u sheegay markaa khayrka inay ku dadaalayeen baa halkaa laga qaadanaya saasoo kale cukaasha waa kaa yidhi ilaahay bar inuu kuwaa igu dara ka mid baa tahay fadliga cukaashaa laga qaadanaya iyo kuwaa inuu ka mid yahay wuxuu ahaa dee nin saxaabi oo qiimo badanoo goobihii dagaalkana xaadiree markii dambena isagoo waxa weeye jihaad fii sabiilillaahi ku jira ayaabuu dhintay ninkan kale ee kacay rasuulku wuxuu ku yidhi sabaqaka biha cukaash calayhi asalaatu wasalaam cukaashaa kaaga dheereeyey markaa culimmada qaar baa laga soo raray inay yidhaahdeen munaafiq buu ahaa ya laakiin waxaa ka fiican in la yidhaahdo maya mu ahayn waayo saxaabada asal waxa uu ah cadamu nifaaq inaan nifaaq ku jirin baa horta asal u ahaa saxaabada waa ta labaadee qofka munaafiqa ee hamiga intan leegba ma xambaarsana ya munaafiq hoosta gaal ka ahi jannada in lagu geeyo bikayri xisaabi walaa cadaab waa hami aada iyo aada u sarreeya soo maha waa han aada u sarreeya hankaa maba leh oo haddaan rasuulku isagana calayhi asalaatu wasalaam muxuu ugu baryi waayey ama dee darajadaan u gaadhin ama albaabka inuu xidhuu doonay albaabka inuu xidho si aan qofba mar u kicin oonu odhan annah annah annah oo dabadeetana qaar aan darajada gaadhin aanay marka dambe safka u soo gelin ayuu albaabka u xidhay rasuulku calayhi asalaatu wasalaam baabu qowli الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam halkaa xadiidka faqiila li hada muusa waqowmuhu walakin indur ilى اlأfqi fanadartu faإida sawaadu caظiim faqiila li انdur ilى اlأfqi اlآakhari faإida sawaadu caظiim laba jeer baa la yidhi jihadan eeg haddana jihadan eeg markaa labadaba ummaddiisuunbuu arkay sawaadkuna waa madow waa dad aan aada u kala dee markaa aan u kala garanayn oo meel bidhaantoodu ka soo muuqato aada iyo aada u fara badan weeye cadiim alfaadda saxiixa qaarna kahiir baaba ku soo aroortay waayahay ee xadiidkan uu rasuulku calayhi asalaatu wasalaam markii hore mooday markaa qowmu muusa ummaddiisii mooday iyo xadiidka sheegaya rasuulkeennu calayhi asalaatu wasalaam inuu ummaddiisii garanaayo labadaa xadiidna iska hor iman maayaan waayo ummaddiisa rasuulku inuu garanaayo oo biaahaari lwuduu ku garanaayo ya ina ummatii yudcauna yowma alqiyaamati guran muxajaliina min aahaari lwuduu soo maaha iyagoo wejiye cadcad oo waxa weeye qoobab gargaran baa maaragta oo iftiimaya meelihii weysadu ay sidaa u ifayso taa calaamadaasuu ku garanaya marka waxaa la odhanayaa tan dee dadkani way ka durugsanaayeen oo markaa dee meel dhowoo waxa weeye laga garan karo may markaa joogin dad ka durugsan baa jihaadaasun ka muuqdo oo mututuushooda iyo haddii allaba kuu roon yahay bidhaantooduuni markaa iyo madowgoodii sawaadkooda u muuqdo waa tahay baabu qowli nabiyi sala allahu calayhi wasalama inii anigu la arjuu waxaan rajaynayaa an takuunuu inaad noqotaan nisfa ahli ljannati can cabdillahi bni mascuudin radia allahu canhu qaala kunaa waxaanu hayn maca rasuuli illahi rasuulka ilahi la jirkiisa sala allahu calayhi wasalama fii qubatin taandhaanu kula jira markaa dee taandho weyn bay iska noqon doontaa naxwan min arbaciina naxwan wax la mida annagoo ahaanay min arbaciina afartan rajula nin ilaa afartan nin annagoo ah markaa taandho weyn bay ahayd faqaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam atardawna raalli ma ku noqonaysaan an takuunuu inaad noqotaan rubaca ahliljannati ahluljannaha afar meelood oo meel qaala wuxuu uhi qulnaa waxaanu nini nacamha faqaala wuxuu ihi atardawna raalli ma ku tihiin an takuunuu inaad noqotaan huluثa ahli اljannati ahlujannaha hulukooda faqulnaa nacam faqaala wuxuu uhi waladii nafsii biyadih allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay ini anigu la arjuu waxaan rajaynayaa an takuunuu inaad noqotaan niصfa ahli اljannati ahlujannaha kala barhkoodba wadaaka kaasi ay xaasilun wax jira weeye wuxuu ku dhacay ana aljannata jannada laa yadkhuluhaa geli maayo ilaa nafsun muslimatun naf muslimada mooye naf kala geli mayso jannada qof gaalnimo adduunyadan kaga hoydo oo kaga amba baxay jannada waxa weeye shiribaha saari maayo wamaa antum idinkuma tihidin fii ahli shirki ahlu shirkiga marka laydiin eegayo gaalada ilaa kashacrati xabbatin ohoo kale mooyaane oo albaydaa'i cad oo fii jildi thawri اlaswadi dibiga madow ee haraggiisa ama saantiisa ku taalla dibi madow oo ugus madowa xabbatin ahoo cad oo markaa ku taalla waxa weeyaan jidhkiisa oo kalaatin ahlu shirkiga marka laydiin eego macnii aad bay idinka badan yihiin weeyi aw amase waa shakun min araawiya kashacrati sawdaa xabbatin oo madow oo fii jildi thawri alaxmari dibiga waxa weeye cas maaragtay ku taalla haraggiisa ama saantiisa ku taalla wamaa antum idinkuma tihdin fii ahli shirki ahlu shirkiga marka laydiin eego yaa laydiin nisbeeyo ilaa ka shacrati albaydaa'i xabbatin ahoo cad oo kale mooyaane oo fii jildi thawri alaswadi dibiga madow saantiisa ku taalla aw ka shacrati sawdaa'i fii jildi thawri alaxmar waa shakun min araawi waxaa halkan kolkaa aynu ka arkaynaa karaamada ilaahay ummaddan uu karaameeyey iyo fadliga weyn ee rabbi siiyey subxaanah waana min axaadiidi raja xadiidkani waaya oo wuxuu ka yeelay nisfa ahli ljanna iyadoo dee ummadaho ummadihii kaleo dhami ay ka horreeyeen oo rasuulku sheegayba salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh ummadda nebi moxamed inay dhammaystirayso toddobaatan ummadood antum khayruha wa akramuha cala allahi buu yihi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam waaya haddii la isweydiiyo la yidhaahdo markaba muu idhaahdo thuluthu ahliljana nisfu ahliljana aad tihiin muxuu halkaa rubuca uga soo bilaabuu thuluthka usoo mariyuu nisfiga haddana u keenay wuxuu doonaya rasuulku calayhi asalaatu wasalaam inay waxa weeyaan markaa dadaal arrintaa lagu dadaalayo iyo inay markuu inuu sheegaba ilaahay u mahadnaqaan sida xadiiska dambe inoo iman doonta oo ilaahay maaragtay shukrigiisa la yimaadaan oo marka uu intii hore in ka badanba u sheega ay sii farxaan ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam doonayay oo markuu u sheega intaaba haddana ilaahay ay u mahadnaqaan markuu yidhi inii la arjuu rajaagaasina rajaa aan hirgelayn maahae waa rajaa rasuulka calayhi asalaatu wasalaam ilaahay u xaqiijinayo weeye baabun fii qowlihi caza wajalla liaadama waa baab ku saabsan ama ku suganba hadalku ilaahay aadam ku odhanaayo akhrij bacثa annaari min kuli alfi tiscu miati wa tiscata wa tisciina wa tisciina xadiidkuu inoogu imanaya lafdigu can abi saciidin radia allahu canhu qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu uhi salى allahu alayhi wasalama yaquulu llahu ilaahay wuxuu odhanaya caza isagaa qaalibaho wajalla weyne yaa aadamu aadamow halkan laba masala laga qaadanayaa oo ku saabsan sifaatka masalada koowaad waa ihbaatu alqowli waalkalaami lilahi jala wacala ilaahay inuu hadlo oo qowlka iyo kalaamku waa isku mida ilaahay hadlo ayaa laga qaadanaya ilaahayna wuu hadlaa ma fahanta taasi waa mid midda labaadna hadalka ilaahay inuu yahay bixarfin wa sawtin sawt bisawt inuu yahay baa laga qaadanaya yaa aadamu aadamow waa nidaade waa dhawaaq soo maha ya waa dhawaaq weeyi dhawaaqina waxa weeyaan markaa sawt buu ku xasilaya yaa aadamu aadam owo fayaquulu wuxuu aadam odhanayaa abulbashar calayhi asalaam labayka wa sacdayk labayka wa sacdayk hooy ku idhi labayka ijaaba bacda ijaaba waa inagii soo maray wa sacdaykana waa is- musaacada bacda musaacada macnihi waxa weeye ku yeelayo ku ajiibaya oo ku ajiibaya oo hooy ku idhi ama nidaagaaga iyo waxa weeye dhawaaqaaga sacdayka macnii baraka iyo wanaag haddii allaba kuu roon yahay ayaan ku doonayaa waalkhayru khayrkuna fii yadayka labadaada gacmood buu ku jiraa qolyaha marka ahlu ta'wiilka qaar baa awilo ta'wiilkaasina sax maaha labadaada gacmood buu ku jiraa waayo ilaahay laba gacmood buu leeyahy qur-aankana waa adiga ku arkay qaala wuxuu uhi yaquulu wuxuu odhanayaa akhrij soo saar ilaahay subxaanah bactha annaari ee almabcuuha ila annaar intii naarta loo diraayo xaggeeda lagu wajahayo naarta la gelinaayey ka soo saar carruurtaada yacnii diriyaddaada iyo dadkan kaa farcamay bactha naar ka soo fa- saar bachun waa faclun oo bimacnaa mafcuula yah bactha annaar ee almabcuuha ila annaar kuwii xagga naarta loo dirayey qaala wuxuu ihi wamaa bachu naari oo waa maxay bachiga kuwa naarta loo diraya qaala wuxuu ihi min kulli alfin ay akhrij waxaad ka soo saartaa min kulli alfin kun kaste oo ka mida duriyaddaada tisca mi'atin wa tiscatan wa tisciina sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan qof ka soo saar kunkiiba sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan xagga naarta u soo saar midhna waxa weeye ha badbaado qaala wuxuu uhi rasuulku calayhi asalaatu wasalaam fadaaka kaasi xiina waa goorta yashibu sagiiru ilmaha yari uu cirraysanayo ilmihii yaraaya isagoon cirraba gaadhin dhintay waa markuu cirraysanayo hawlka iyo dhibaatadaa daraaddeed wa tadacu oo ay dejinayso kullu daati xamlin uur mid la dhammaanteed xamlaha uurkeeda ay dhigayso tan uurkilina sida saxiixa ah waa tii iyadoo uurle markaa dee saacaddu u dhacday ee sidaa ku dhimatay ayaa qiyaamihii marka la gaadho ee dhibaatada iyo howlaha jira ay aragto ayay soo ridaysaa ilmaheeda ma fahamte kolle aqwaasha marka la egeego kaasaa ma aragta asal ahaanna dee aayaddii baa xadiidku waafaqsan yaho aayaddaana xaaladani ma inta adduunyada la joogay ayay dhacaysaa intaan weli la dhiman ee suurta la afuufo marka hore mise marka qiyaamaha ayay dhacaysaa kolley laba qowl bay ahlu tafsiirku ku leeyihin wa tadacu waxay dejin oy dhigi kullu daati xamlin mid kastoo uuru saaxiibi xamlaha wa tara annaasa wa taraa waad arkay annaasa dadkii oo sukaaraa sirkhaansan wamaa hum bisukaaraa mana aha kuwa sirkhaansan walaakina cadaab allaahi shadiid ha yeeshee cadaabka ilaahay baa daran cadaabkaa ilaahay ee daran bay isla sidii wax dhacdhacay oo kale yihiin oy markaa is ogaan la' yihiin oo maaragta ay la la dawaqsan yihiin oy la xayraansan yihiin subxaana allahi alcadiim waa maalinka soo socda ee garo qaala wuxuu ihi fashtadda wuxuu ku adkaaday dalika arrinkaasi calayhim ay cala asaxaaba saxaabada korkoodii ridwaan ullaahi calayh raggii aakhire u tudhan jiray aakhire ilaashan jiray naarta ka baqan jiray ayaa arrinkaasi iyo waciidkaasi uu ku adkaaday qaaluu waxay idhahdeen yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow ayunaa kaayaga weeye daalika arajulu ninkaasi yacnii marka kunkiiba la idhaha mid baa badbaadaya dee waa u hagaagsanima badbaadi maayo kaayageebuu halkuu nagaga dhici ninkaasi keebuu noqon faqaala wuxuu uhi abshiruu bushaaraysta faina min ya'juuja wama'juuja labadaa qole ya'juuj iyo ma'juuj la kala idhaahdo alfan kun baa ka mida wa minkum rajulun idinna midba idin ka mida ha faina min ya'juuja wama'juuja alfan wa minkum rajulun nimankaa ya'juuj iyo ma'juuj la idhaayo amarkaa dee niman kufaarahoo bani aadamka ka mid ahoo meel waxa weeye dulqarnayn ninkii la odhan jira uu ku xidhayoo aakhiru zamaankana soo bixi doona wakhtiga ciisa bnu maryama calayhi asalaam uu joogo soo bixi doono oo markaa dhul badan dee dhulka mari doono oo ilaahay inta ciise jooga uu halaagi doono oo markuu ilaahay u alla baryo isaga iyo inta la joogtaa weeyi oo niman dee markaa hawshoodu iska badan tahay oo kolley inta adiladu inoo sheegto inaynu ka garanayno marka kuwaasa ay u badan yihiin weeyo dee waa niman gaalo ah weeye qaala wuxuu rasuulku uhi waladii nafsii biyadihi waladii allah ayaan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadihi gacantiisa ay ku jirtee innii anigu la atamacu waxaan rajaynaya an takuunuu inaad noqotaan rubuca ahliljannati ahluljannaha rubucooda faxamidna allaha ilaahay baanu mahadinay tacaala isagaa sarreeya wakabarnaa waanu takbiirannay ilaahay baanu u mahadnaqno markaa waanaanu takbiirannay allahu akbar baanu idhi uma qaala dabadeeta wuxuu uhi waladii nafsi biyadih allah naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay innii anigu la amacu waxaan rajaynaya waa amac loo xaqiijinaayo an takuunuu inaad noqotaan huluثa ahli اljannati faxamidna allaha wakabarnaa uma qaala wuxu uhi waladii nafsi biyadih inii anigu la aطmacu waxaan rajaynaya an takuunuu inaad noqotaan shaطra ahli اljannati ahlujannaha kala barhkood xadiidkii horena maxaynu ku soo aragnay nisfa ahli اljanna kana waa shaطra ahli اljanna waa isku mid nisf iyo shaطr ina mahalku mahalkiinu fi lumami ummadaha marka laydiin eego macnii umamka gaalada ah ka mahali shacarati waa sidii xabba tin ohoo albaydaa'i cad oo filji fii jildi thawri اlaswadi dibiga madow haraggiisa ku taalla aw karaqmati ama waa sida barta yaree fii diraaci alximaari dameerka waxa weeyaan markaa cagihiisa ku taalla addimadiisaasi hore macnii waa waxa yare aad moodday in laga gubo kalaan filayaaye barta yar aad moodday xagga gudaha kaga yaalla dabadda maaha labada cagood ee hore gudahooda aa waxa yaree kaga yaalla waay marka ummaddan fadligeeda iyo khayrkeeda ayuu xadiidkana inoo sheegayaa waxaa kaluu inoo sheegayaa maalinka qiyaamo iyo ahwaasha iyo dhibaatooyinka jira ayuu inoo sheegayaa waay kitaabu liimaan oo kolley axaadiid fara badan koobsaday oo boqol iyo saddex xadiis koobsaday sida nusqadan aan hayo uu u tirinaayo ayaynu halkaa kaga nimi kitaabulwuduui ay haadaa kitaabulwuduui weysaysiga kitaabkeedii weeyi kitaabkiisii weeye alwuduu haddii la yidhaahdo culimada luuqada badidoodu waxay idhaahdaan waa ficilka waa weysaysiga alwaduu haddii la idhaha wowga la kordhigana waxa weeyaan markaa waa maa yutawada-u bih waxa lagu weysaysanayo wey markaa kitaabu tahaara ayuu halkan sheekhu ka bilaabayaa kutubta markaa ahlulcilmigu kutubta xadiidka iyo kutubta fiqigana markaad eegto kitaabu tahaara ay uga horreysiiyaan waayo dee tahaaradii salaaddii bay shardi u tahay salaaddii oo shahaadateynka iyo tawxiidka marka laga yimaado arkaanta islaamka ugu mudan uguna horeysa ayaa waxaa shardu sixo usii ah tahaaradii oo tahaaro la-aan salaadi socon mayso saynu xadiidta ku arki doono oo rasuulkeenu calayhi الsalaatu wasalaam waaba ka sheegay inay tahay markaa tahuur miftaaxu salaati tahuur salaada furaheeduba waa in markaa la tahaaro qaato weeye sidaasay ahlulcilmigu kitaabu salaa uga soo horreysiiyaan kitaabu aطahaara uga soo horreysiiyaan baabu laa yaqbal اllahu salaaةa bغayri طuhuuri can muscab bni sacdi muscab ibni sacad waxaa laga wariyey waa muscab ibnu sacad ibnu abi waqaas sacadkani waa sacad ibnu abi waqaas saxaabigii warkaa jaliilka ahaa ee casharada ka mid ahaa baa dhalay qaala inuu yidhi baa laga wariyey dakhala wuxuu soo galay cabdullaahi bnu cumara cabdillaahi bnu cumar saxaabigii jaliilka ahaa cala bni caamirin ina caamir buu soo galay yacuuduhu xaal uu soo booqanaayo wa huwa mariidun walxaal huwa ibnu caamirkani mariidun uu xanuunsanayo cabdillaahi ibnu cumar baa wuxuu usoo galay ibnu caamirkaa oo xanuunsanaya ayuu usoo galay isagoo soo booqanaya o soo eegaaya waa ciyaadatulmariidki ibnu caamirkani muxuu ahaa waxaa la odhan jiray cabdillaahi ibnu caamir ibnu kurays baa la odhan jiray cabdillaahi ibnu caamir ibnu kurays alcabshami oo qurayshi buu ahaa markaa cabshami oo cabdishamsi ka mid ah ma garatay bilamaarana waxay hab waxay ahaa ilmaabti rum ah cuhmaan ibnu cafaan ya ayay ilmaabti ruma ahaayeen oo ninkan dee waad arkaysaa waxaa dhalay caamir ibnu kurays baa dhalay marka cuثmaan ibnu cafaanna hooyadii waxaa la odhan jiray arwa bintu kurays baa la odhan jiray arwa bintu kurays ma fahanta marka cuثmaan ibnu cafaan radia allaahu canhu ardaah abtigii ruma ayaa dhalay oo caamirkan yah ayaa abti ruma ahaa cuثmaan ibnu cafaan markaa ninkanoo xanuunsanaya ayuu u soo galay wuxuu ahaa nin markaa waxa weeyaan deeqsiyaa la yidhi oo geesiya ayuu ahaayo cuثmaan ibnu cafaan baa basra u dhiibay sida aynu arki doonno ayuu waali ama baadho saab uga dhigay abu muusa alashcari dabadiyo markii dambena haddana faris iyabuu ugu darayo meelo fara badan buu furtayo nin waxa weeyaan maaragta beri dambe adigu mucaawina waa ku yar celiyo waxaan filayaa markaa markanuu u xanuunsanayaa waa mar dambe oo aanu markaa waxba waxaan filayaa aanu walaayo haynin oo dambe weeye faqaala wuxuu yidhi ibnu caamirkii alaa tadcu llaha lii ilaahay miyaanad ii baryahayn ya bna cumara ina cumarow cabdillaahi bnu cumarow ilaahay miyaanad ii baryahayn oonad ii ducaynahay inaan macnii caafimaado iyo dee wixii la mid ah qaala wuxuu yihi cabdillaahi inii anigu samictu waxaan maqlay rasuul اllahi rasuulka ilaahi salى اllahu عalayhi wasalama yaquulu xaala kownihi qaa'ila xaaluu leeyahay laa yaqbalu اllahu ilaahay aqbali maayo salaatan salaad bigayri طuhuurin طahaaro la'aan lagu gutay walaa sadaqatan ay walaa yaqbal llahu ilaahay aqbali maayo sadaqatan sadaqo min guluulin khiyaamo xaggeed ka ahaatee wax la khiyaameeyo lasoo khiyaameeyey ama lasoo xaday la sadaqadaystana ilaahay subxaana wa tacaala aqbali maayo wa kunta waxaad ahayd cala lbasrati ay waaliyan badho saab baad ka ahayd cala lbasrati basra basraad adna badho saab ka ahaan jirtayoo dee wax fara badan baad soo maamushayoo inay dee maaragtay wuxuuni kugu maaragtay dee baydhaan ayaa iska suuro geli karaysa ya ma garata marka waad arkaysaa uma ducayn maamul baad soo qabatay oo waxa weeyaan maaragtay lasta bisaalimin min alghuluul huluulkaa inaanad kan badbaadin ayaa dhici karta ayuu leeyahay markaa sida aan loo aqbalahayn sadaqada quluulka ah iyo waxa weeye salaada bilaa dahaarada ayaan qofkii wax ku midhiqsan yihiin ama xoolo aanu lahayn iyo waxyaabahaasi yuusgareeye cunayna aan haddii aan laba ku rooyi ducada loo ducaynayo la aqbalayn oo kale ka dhigan tahay saasaad mooddaa inuu leeyahay ma garata waxaanay ahlulcilmigu yidhaahdeen cabdillaahi bnu cumar uma jeedo in lagu duceeyo ma bannaana ama quusinuu ducada ka quusinayo uma jeedo ee waxay ujeeddadiisu ahayd saxaabigan macnii inuu ninkani dib isugu noqdo oo uu toobad keeno oo uu haddii allaba ku reeo wixii mukhaalafaad iyo wixii jira uun ila nin xilal badan iyo howlo badan iyo waddamo badan soo maray weeyaane inuu waxa weeye dib isu saxo ujeeddadiisu saas ahayd oonu isdhigan soo ma aragtid ayay ahayd ee inuu ka quusiyo ducada ama uu leeyahay markaa dee in lagu duceeyo ama ma banaana ma aha bay ahlulcilmigu idhaahda waayo dee gaaladaaba loogu duceeya ilahay inuu hanuuniyo oo fusaaqdaa loogu duceeya ilahay inuu ka toobad aqbalo oo soo maaha salafan wa khalafan bay markaa ahlulcilmigu dee u ducayn jireen guluulka asal ahaan waxaa la yidhaahdaa haniimada intaan la qaybin waxa laga siibaa la yidhaahdaa haniimada intaan laga intaan la qaybin in wax laga siibaana waa nooc dee tuuga ah weliba waa min kabaa'ir dunuub soo ma aragtay laakiin hadda halkan waxaa loo jeedaa uun maaragtay khiyaano oo dhan baa loo jeeda khiyaano oo dhan ayuunbaa loo jeedaa xadiidkan ikhwaani waxaa laga qaadanayaa salaadda qofku uu guto isagoo aan dahaaro qabin waxa weeye lama aqbalaayo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ka aqbali maayo laa yaqbalu llaahu salaatan salaadaasna waxaa soo gelaya salaad kaste salaadaas ama faral ha noqoto ama sunna ha ato xataa dee salaatuljanaaze hadday doonto ha noqoto axaadiisu salaad bay ku magacowday soo ma marka aqwaal baa iska jirta shaadaho salaatuljanaasa wayse dahaaro ma baahna iyo laakiin waa qowl baatila weeye ma fahanta markaa salaad kastaa tahaaray u baahantay waxa lagu tahaaro qaadanayana asal waxa waa biyihii biyihii haddii la waayo ama in la isticmaalaa ay tacadurto ay suuro geli weydana beddelkii baa loo baydhaya oo ah turaabkii iyo ciiddii ah baa loo baydhaya waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanayaa salaaddii iyadoonu qofku tahaaro qabin inuu salaad la yimaadaa inay tahay muxaram waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan u aqbalahayn oo laynoo sheegay inaan u aqbalayn in la yidhaah haddana waa lagu caabudaya waa loogu dhowaanayaa waa arrin muxarama sharcan waxaanay noqonaysaa nooc dee iska istihzaai oo kale ayay iska noqonaysa weynaynta salaada arrinkeeda la weyneynayaa laga qaadanaya waayo ilaahay subxaana wa tacaala marka salaaddii loo gudanaayo ilaahay loogu dhowaanaayo waxaa la faray qofku inuu tahaaro qaato oo xaalad kaamila isagoo ku sugan ilaahay subxaana wa tacaala uu is-hortaago kolley markaa sidan aynoo qoran laakiin lafdiga muslimku wuxuu ahaa laa tuqbalu salaatun bigayri tahuurin walaa sadaqatun min guluulin saasi ayuu lafdiga muslimku baabu gasli lyadi cinda alqiyaami min annawmi qabla idkhaaliha fi linaay wuxuu baab u yahay gacantii in la maydho cinda alqiyaami min annawmi hurdada marka laga kaco qabla idkhaaliha fi linaay weelka intaan la dhex gelin weelkii biyahay biyaysnaa intaan la dhex gelin can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala wuxu uhi ida istayqada marka uu ka baraarugo axaduku midkiin min nawmihi hurdadiisa falaa yaqmis yaanu dhex gelinin yadahu gacantiisa filinaayo weelka yaanu dhex gelinin xataa yagsilahaa ilaa uu ka maydhaayo halaaa saddex jeer fainahu maxaa yeelay isagu laa yadri garan maayo ayna baatat halkay uhoyatay yaduhu gacantiisu gacantiisu halkay uhoyatay ma garanayo xadiidkani axkaamtuu xambaarsan yahay waxaa ka mid ah qofku marka uu kaco weelkii tusaale ahaan uu ka weysaysanayo ama uu ka maydhanayo intaanu gacmihii dhex gelin waa inuu gacmihii saddex jeer maydho gacmihii waa inuu saddex jeer maydho wey marka halkan innaga waxaa lafdiga inoo yaalla waa nahyi falaa yaqmis yadahu fi linaa lafdi kalena waxaa buu ahaa amar falyaqsil yadahu gacantiisa ha maydho marka inta aan u gelin waa inuu saddex jeer maydho nahyiga halkan inoo yaalla jumhuuru ahlilcilmi waxay ku xambaaraan inuu yahay nahyu tansiih oo aanay arrintaasi muxaram ahayn ya di dee markaa aanay gacantii nijaasaysnayn oo nijaaso aan markaa lagu hubin laakiin culimada qaarkood waxay idhaahdeen maye nahyigu halkan taxriim buu faa'iideynaya waayo asal nahyiga waxa u ah inuu ataxriim faa'iideeyo saarifin la helo mooyaane saarif suxina halkan ma jira bay idhahdeen sidaasoo kale amarkan lafdiga amarka falyaqsil yadahu jumhuurku waxaan ku xambaarayaa amru istixbaab laakiin culimada qaar baa leh waa amru wujuub waajibnimuu faa'iideynaya waayo asalku amarka saasaa asal uu leeyay saarifin la helo mooyaane waaya adigu markaa waa mid aada iyo aada u muhiim oo ay tahay qofku inaanu gacmaha dhex gelin ilaa waxa weeye maydhayo gacmaha inta jeere la maydhayana waa halaatan saddex jeer weeye hurdadu min nawmihi baa la yidhi nawmkaasi imika waa mufrad mudaafo mufradka mudaafka ahina cumuum buu faa'iideeyey kadalika almufrad id yudaafu fafham hada hudita rushda maa yudaafu marka ahlulcilmiga badidoodu waxay leeyihin hurdadii habeenkiiyo tii maalintii waa isku xukun ma fahantay oo labadaba waa inuu maydho intaanu weelka dhex gelinin waaya laakiin dee ta habeenka inay kusii awleysan tahay way jirtaa culimada qaarkood oo alimaamu axmed iyo ka mid yahayna waxay leeyihiin maya nawmkan waxaa looga jeedaa nawmna nawmu leyl waa hurdada habeenkii qofka ka baraaruga waxaana taa caddaynaya dhahan fainahu laa yadri ayna baatat yaduhu waayo ma garanayo gacantiisu halkay ku bariday yani tacliilkaasaa ayaa ayaa caddaynaya waayo baytuutada habeenkii unbaa loo isticmaalaa bay idhahdeen bariista habeenkii maalintii qof markaa yaro seexda lama idhaahdo wuu bariyey ma fahanta marka xadiidka lafdigaasi caanba ha ahaadee laakiin waxaanu ku khaas yeelaynaa bay idhaahdeen ciladan mansuusada ah ee la caddeeyey min baabi takhsiisi alcaami bilcilati bilcilati almansuusa ciladii baa la caddeeyo waa baytuutadan qofkii garan maayo halkay ku bariday markaa inay habeenkii tahy ee xadiid abu daawuud ku warinaayo lafdigiisuna muslimna lafdi sanadkiisa intuu taxa aanu lafdigiisa sheegin ayaa isaguna sheegayaba idaa qaama axadukum min alleyl markaa wuxuu ku xoog badan yahay wallahu aclam inay tahay hurdada habeenkii ayaa nasku ku xoog badan yahay waayahay maxaa loo maydhayaa ma tacabud ahaan baa loo maydhayaa faristaa layna faray baynu u hoggaansamaynaa mise nijaaso daraaddeed baa loo maydhayaa laba qowl bay ahlulcilmigu ku leeyihi markaa si kastaba ha ahaatay xikmadduy waa inaad adigu maydhooda markaa u hoggaansanto haddii qofku isagoon maydhin uu biyihii dhex geliyana biyahaasi intaasun ku nijaasoobi maayaane garo baabu nahyi ay haadaa kani baabu nahyi reebista layska reebay buu baab u yahay can itakhalli in lagu xaajo guto fi ariiqi waddada wadilaali iyo hadharhka waa waxa weeye axaadiidta sheekhu uu isdhex dhigayaa waxoogayo maaragtay axaadiidtii waysada iyo haddii alaba kureetiye aadaabu qadaa'i ilxaaja iyo waxyaaba fara badan axaadiistii saasuu isu dhex dhigayaa markaa waa socodsiinaynaa kolley baana axaadiidtan inta badan ay inooman doontaa badideeda dee waa axaadiidtii aynu meelaha dee kutubta kan kaba kooban kusoo aragnay sida buluuqa iyo haddii alaba kuu roon yahay cumdatulaxkaamka iyo meelaha xoogay waanaynu dee kasoo yara hadhadalle kolkaa hadda imaka iska tambiihaad mooyaane fiqi badan iyo waxoogay wax sii badan hadal badan u bixi mayna hadda waay can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu rasuulku yihi itaquu ka dhowrsada allacaanayni ha yacnii labada la ysku nacdalo labada arrin ay alamrayni aljaalibayni lillacni labada arrin ee nacdasha dadka soo jiita ee qofka sameeya ama fala dadku ay ku nacdalayaan ka dhowrsadoo iska ilaaliya wey itaquu iska ilaaliya allacaanayni ay alamrayni aljaalibayni linacni lillacni labada arrin ee nacdasha keena inay dadku qofka sameeya nacdalaan iska ilaaliyaoo ka dheeraada wey qaaluu waxay dhaha huma allacaanaani waa maxay labada markaa la ysku nacdalaa yaa rasuula allah qaala wuxuu ihi aladii yatakhallaa haddaad doonto qadar waxaad tidhahdaa takhali ladii kii xaajo gudadkiisa weeye yatakhallaa kuwa xaajo gudanaya fii ariiqi naasi dadka waddadooda aw fii dillihim ama harhkooda aw shakun mina raawi maahe waa litanwiici garo waa ka waxa weeye ku xaajo maaragtay gudanaya oo xumaantii dhigaya dadka waddaday marayaan ama harhka ay hadhsanayaan harhka culimmadu waxay idhaahdeen waxaa looga jeedaa hadh oo dhan maaha ee waa harhkay dadku hadhsadaan ma fahantay geedka harhkiisa haddii jee dadku ay isticmaalaan ee hadhsadaan weeye harhka usoo doonta hadh oo dhan maaha ma garatay xadiidkan markaa waxaynu ka faa'iidaysanaynaa aadaabu qadaa'i ilxaaja waxaa ka mid ah in laga ilaaliyo meelaha dadku ay munaafacaadsanayaan ya sida waddadii oo kale waa mamnuuc waana edeb darra weeye waxaa ka mid ah harhkaa dadku ay hadhsanayaan iyadana waxa weye waa mamnuuc waxay culimmadu haleeshiyaan meelaha kale dadku ay isticmaalayaan sida waktiga dhaxanta oo kale meelaha ay waxa weeye diirimaadka si ay ugu diirsadaan oo cadceediyo waxaa uga cadceed oo kale uga helaan meelaha ay isugu yimaadaan ama dugsiga ay waktiga dhaxanta dadku dugsadaan ay isugu yimaadaan si ay dhaxantiiyo waxaa uga dugsadaan ama geedka midhaha le midhaa laga soo guranayo waxa weeye hoostiisii had iyo jeer kolba dee la la tegaayo midhaa laga soo guranaayo adigu meelaha muhiimka ah ee caynkaas oo kale ah lama ogola arrintana sida saxiixa ah waa muxaram weeyi waxaanay noqonaysaa dadkii oo la dhibayay noqonaysaa xaqdarro lagu dhibaayo ilaahayna wuxu uhi waladiina yu-duuna almu'miniina walmu'minaati bigayri ma iktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa iman mubiinaa ayay soo gelaysa waay can cabdillaahi bni jacfarin cabdillahi bni jacfar waxaa laga wariyey radia allahu canhuma isagii aabbihiiba raalli alle ah ka noqdee waa cabdillahi bnu jacfar ibnu abi aalib weeye jacfar kii shahiiday ayaa dhalay radia allahu canhuma qaala wuxuu ihi cabdillaahi ardafanii rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay ayaa ifangeliyey daata yowmin ardafanii rasuulullahi rasuulka ilaahay baa markaa ifuushiyey sala allahu calayhi wasalama daata yowmin maalin khalfahu dabadiisa ayuu ifangeliyoo daabaddii u watay buu xaggaa dambe iga saaray daabaddaasina riwaayad kaloon riwaayadka muslimka ka mid ahayn oo ahlucilmi kale ay wariyeen waxay tilmaamaysaa inay ahayd imaamu axmed baa wariyaan filayaa baqashiisii bay ahayd baqashii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ardafanii rasuulu llahi rasuulka ilaahay baa wuxuu igu qaaday sala allahu calayhi wasalama daata yowmin maalin khalfahu dabadiisa ayuu ifuushiiyey oo ifangeliyey fa asara ilaya wuxuu igu siraystay oo uu hoos igu sheegay xadiidan war warkaasoo laa uxadidu bihi axada min annaasi cid dadka ka mida aanan ugu warramahayn lagama yaabana sir buu rasuulku ii sheegay calayhi salaatu wasalaam sirtaa cidna u sheegi maayo ilaa aan ka dhimanayaa lafdi kale ah iyadoo weliba ay markaa dee saxaaba xertiisi iyo ardaydiisi ay ku ixraajiyeen inuu u sheego haddana maya bu cidna u sheegi maayo wa kaana axaba ma statara bihi rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam wa kaana wuxuu ahaa axaba maa waxa uu ugu jecel yahay ee istatara bihi uu isugu isku qarin jiray bihi maagaba rasuulullahi rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam uu isugu asturi jiray isku asturi jiray lixaajatihi ay cinda xaajatihi xaajadiisa agtiisa laamku waa bimacnaa cinda laamka oo bimacnaa cindana uu soo arora luuqada lixaajatihi ay cinda xaajatihi xaajadiisa agtiisa waxa uu ugu jecel yahay inuu isku asturo isku qariyaa wuxuu ahaa hadafun cinda xaajatihi maxaa looga jeedaa markuu macnihii xaajo gudanaayo hadafun hadaf buu ahaa hadafkuna waa meel taagan oo dee halkaa hoosteeda uu ku gabado waa ka hoosta kuugu sheegaya huwa martafaca min alard waa meesha taaganee dhulka ka mid a ma garata wax kasta ha ka taagnaadaan ama ciid markaa der taagan ha noqoto ama waxyaabo kale kudumbuuro kaleba ha iska noqoto aw xaa-ishu naklin ama waxa weeyaan markaa dhir timireed ha cuf timireed dhir timireed oo haddii allaba kuu roon yahay isku dhawn ah oo dee waxa weye qofkii qarinaysa xaa-ishu naklin qaala bnu asmaa sheekhi ibnu asmaa la odhan jiray wuxuu ku yihi fii xadiidihi ay fii riwaayatihi lixaad xadiid xadiidka riwaayaddu warinayo wuxuu yihi yani wuxuu ujeedaa macnihii cabdilaahi wuxuu ujeedaa cabdillaahi bnu jacfar oo xaa-ishu naklin uuga jeedaa xaaia naklin timirta waxa weeyaan maaragtay waa dhirteedaasun bay noqonaysa waa ibnulahir waxa uu odhanayaa alxaa-ishu annaklu lmultafu lmujtamicu xaa-ishku sidiisaba waa timirta isku dhoonka ah ee isku baxday ee waxa weeye maaragtay isku dhafan weeye sidaa u urursan ma garatay dee qarinaysa qofka waxa weeye ku gabada ibnu asmaaganna waa sheekhii muslim xadiidka ka warinaayey oo xadiidkanuu laba sheekhu leeyaho markaa ibnu asmaagan iyo sheekh kale magaciisana waxaa la odhan jiray cabdillaahi bnu moxamed ibnu asmaa adubaci weeye cabdillaahi bnu moxamed ibnu asmaa adubaci waa sheekha muslim ma fahantay markaa ibnu asmaa waa awowgii buu tiiriyey ma fahantay waa awowgii asmaagani waa awowgii wey xadiidkana wuxuu inoo faa'iideynayaa maa yustataru bihi liqadaa'i alxaaja waxa laysku asturaayo kolka xaajada la gudanaayo marka aadaabta qadaa'i alxaaja waxaa ka mid ah dee marka bannaanadaas iyo meelaha la joogo aan suuliyada lalahayn ama dhismayaasha lahayn marka la joogo qofku inuu dee gabaad waxa weeye dadkii kaga gabado maal cidlaahoo laga arkayo in aanu fadhaysane dhir iyo haddii allaba kuu roon yahay markaa meel taagan iyo haddii allaba kuu roon yahay wax kaloo dee dhulka korkiisa ka baxaya wuxuuna adigu waa inuu ku gabado weeye oo uu ka fogaado dadki inay cawradiisii arkaan iyo wixii la midka ah waa inuu iskaga fogaado weeye baabu maadaa yaquulu idaa dakhala alkhalaa'a ee haadakani baabun maadaa yaquulu muxuu odhanayaa qofku idaa dakhala alkhalaa'a markuu doono inuu godkii galo can anasin radia allahu canhu qaala wuxuu uhi kaana rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalama ida dakhala alkhalaa markuu gale uu dhexdiisa taga maaha idaa dakhala ay idaa araada weeye markuu doono an yadkhula alkhalaa suuliga inuu galo qaala mid yidhaahdu aha allaahuma allahayow innii anigu acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min alkhubuthi shayaadiinta lab iyo walkhabaa'ihi dhadigoodaba waa haddii alkhubuth ba'da la godo weeye haddii ba'da la godo jamcu khabiis buu noqonayaayoo waxaana looga jeedaa dukraanu shayaadiin shayaadiinta kuwooda lab alkhabaa'ihna iyaduna waxay noqonaysaa inaasu dee shi- shayaadiin kuwooda dhadig ilaan lab iyo dhadigba uu leeyahay waxaa kaloo la markaa ahlulcilmigu ay sheegaan min alkhubthi bada in la reebo haddii bada la reebana macnuhu isbedelayaayo macna kii horeba ka caamsan baa ka soo baxayo alkhubuthi wuxuu noqonayaa sharkan ilaahw kaa magan gelaya alkhabaa'ihna nafaha sharka u saaxiibka ah nafaha hee sharka u saaxiibka ah macnihii sharkiiyo ehelkiisaba ilaahw aan kaa magan gelaya si kastaba ha ahaatee dikrigan in la akhriyo ayaa mashruuca waktiga la akhriyayaana waa marka uu qofku doono suuligii dhisnaa inuu galo intaanu gelin weli ayuu intan akhriyaya deetana uu gelaya hadduu meel cidla ah hawshiisa kus ku gudanayana marka uu dharka soo faydanayo sii bilaabayo inuu dharka sii fayto markaasuu ducadan akhrisanaya ba ahlucilmigu yidhaha ma garata markaasuu akhriyaya waaye waxaa kaloo laga qaadanaya had iyo jeer suuliyada iyo meelahan waa ma'wa shayaaiin waa meelo shayaadiintu ay joogaan oo had iyo jeer gudaafadaha iyo suuliyada iyo qurunka meelaha noocaasa shayaadiintu waa meelahay joogaan sidaa awgeed waa in ilaahay subxaana watacaala laga magan galo waayo waa cadow aanad arkayn ilaahay unbaa kaa badbaadin kara ma fahanta ilaahay ayuunbaa kaa badbaadin kara xataa caruurta iyo dadka maaragtay iyo dumarka iyo waa in la baro oo la idhaha ducada had iyo jeer akhrista si ilaahay uu waxa weeye shayaadiinta iyo sharkooda kaaga badbaadiyo ma fahantay bismi illaahi ma laga horreysiinayaa kolley axaadiis daciifa ku soo aroortay culimada qaarkood imaam alalbani oo kale wuu isku quqweeyaa shawaahidooda markaa wuxuu gaadhsiiyaa darajo la yska xujaysan karaayo ma fahantay bismi illaahi in la idhaa baab laa tustaqbal اlqiblaة bikaa'iطi walaa bawlin ay hada baabun laa tustaqbal اlqiblaةu qiblada lala qaabili maayo bikaa'iطi saxariya walaa bawlin kaadi toona marka la xaajo gudanaayo loo jeedsan maayo qiblada loona dhabar jeedin maayo can abi ayuba radia allahu canhu ana nabiya salى اllahu alayhi waslama qaala wuxu uhi idaa ataytum marka aad timaadaan alqaa'ita waa meesha lagu xaajo gudanaayo falaa tastaqbilu lqiblata qiblada ha la qaabilina walaa tastadbiruuhaa falaa tastaqbilu lqiblata qiblada ha qaabilina walaa tastadbiruuhaa haunoo dhabar jeedinina dabadana ha u jeedinina bibawlin ha la qaabilina ya xaggaa hore ku tacalluji walaa kaa'iطin saxarana ha la qaabilina kaadi iyo markaa kaa'id midnaba ha la qaabilina ma fahamta walaakiin ha yeeshee shariquu bariyaysta aw garibu ama galbeedaysta xagga bari ula jeedsada ama xagga galbeed qaala abu ayuub wuxuu yihi faqadimnaa waxaanu nimi ashaama shaam baanu nimi fawajadnaa waxaanu helay maraaxiida suuliyaal qad buniyat loo dhisay qibala alqiblati ay jihata alqiblati xagga qiblada loo jeediyey wakhtigii jaahiliyadana la dhisayoo markaa way dee iska uun wuxuun bay ahayd uun way waafaqduun xaggaa in loo jeediyo ujeedda kumay jirin ujeeddo kamay lahayn kuwii xaggaa u jeedinaya way waafaqduun fananxarifu waanu ka leexan jiray canhaa qiblada xaggeeda waanu ka leexan jiray wanastakfiru llaha ilaahayna dembi dhaaf baanu weydiisan jiray haddii maaragta wax gaboodfale naga dhacay ama aanu maaragta mararka qaar ilaahay baanu wixii gaboodfale naga yimaadana dembi dhaaf ka weydiisan jira waa dadka dhammo iska tiran ee cajabta badan ee alla kacabsiga heerka sare ka gaadhay waxa weeyaan markaa waa xaaladooda ee xadiidkanna aadaabu qadaa ilxaaja mid ka miduu inoo sheegayaayo kacbadaa la sharifay waa inaan la- lala qaabilin loona dhabar jeedin taasina waxa weeye waa karaamayn kacbada la karaamaynayo ilaahay agtiisa markaa kacbadu karaamo weyn bay leedahay dadka mu'miniinta ah agtoodana karaamo weyn bay leedahay ma fahante taas waa taa n ase yeeshe ee xaggaa ula jeedsada bari ama galbeed ciddii markaa lala hadlaaya waxay ahayd reer madiina reer madiinana kacbadu waxay ka xigtay hee xaggaa koonfur ama hawd bay ka soo xigtay marka reer madiina xaggaa xagga madiina ama xagga waqooyi wixii kacbada ka xiga eegada dee xaggaasay isaga jeedsanayaan ama xaggaa wixii koonfur ka soo xiga sida inagoo kale iyo wixii koonfur ka soo xigaana iyaguna waxa weye xaggaas iyo xaggaa way isaga jeedsan karaan soo ma laakiin bal waxaad ka warrantaa cidday bari cidday galbeed ka xigta ka warran miyay lafdigan deliishanaysaa ya cidday kacbadii beri ka xigta ka warran cidday beri ka xigtaa ama galbeed ka xigtaana iyaguna maxay samaynayaan ama dee xaggaasay ujeedsanayaan ama xagganay ujeedsanayaan soo ma aragtid ilan macnaha la doonaya waa in qibladii aan la qaabilin weeyaan qibladii waa inaan la qaabilin waxyaabaha kale dee kutubta fiqigaa ku aragteen qaarkood ee fuqahada qaar sheeg sheegaana yidhahdaan waa looga qiyaas qaadanaya maan nasku kanuu kusoo aroor marka intaa nasku kusoo arooray ayuunbaa lagu joogsanaya waaya baabu ruksati fi dalika bilabniyati ay haadakani baabu ruksati in la rukseeyo baabkeed weeyi fii daalika arrinkaa jeedsiga jeedsigaa bilabniyati dhismayaasha dhexdooda waa la rukseeyey oo qofku meel dhismaa markuu ku dhex jiro wuxuu leeyahay qibladii inuu maaragtay u jeedsada iyo inuu maaragtay u dhabar jeediyaa iyagu waa mid la banneeyo laga soo reebaya nahyigaasuu leeyahay can waasic ibni xabbaana waasic ibni xabbaan waxaa laga wariyey waxaa la odhan jiray waasic ibnu xabbaan ibnu munqid ibnu camar alansaari ma fahante alansaari waa taabici weeye fiqa ah can waasic ibni xabbaana waxaa laga wariyey qaala inuu yihi kuntu waxaan ahaa usallii mid tukada fi lmasjidi masaajidkii nabigaan ku tukanaya calayhi asalaatu wasalaam marka waa fi lmasjid الnabowi ashaasaa cahdiyaahoo inoo tusaysa masaajidkii rasuulkaynu wa cabdullaahi bnu cumara walxaal baan masaajidka ku tukanaya cabdullaahi bnu cumara cabdilaahigii ibnu cumar saxaabigii markaa jaliilka ahaana musnidun uu ku tiiriye dahrahu dhabarkiisa ila lqiblati qiblada xaggeeda isagoo waxa weeye u jeeda musnidun dahrahu dhabarkiisa uu ku tiiriyey maaragta meel ila alqiblati qiblada xaggeeda uu ugu tiiriyey falamaa qadaytu markaan dhammaystay salaatii salaadaydii baa insaraftu ilayhi xaggiisa aan markaa u gadoomay ama u kici timay min shiqi ay min jaanibi dhinacayga ayaan waxa weeye ka kaco xaggiisaasaan u kacay dhinacaygana kollay riwaaya riwaayadda abu cawaanaa sheegaysa min shiqi alaysar dhinacayga bidix baan ka kacay oo xaggiisii baan u kacay faqaala cabdullaahi cabdulaahi baa dabadeeta wuxuu uhi yaquulu unaasun dad baa waxay idhaahdaan idaa qacadta markaad u fadhiisato lilxaajati xaajada daraaddeed falaa taqcud ha fadhiisan mustaqbila alqiblati qiblada xaal aada qaabilsanta iyo walaa bayta walaa baytilmaqdisi iyo baytulmaqdis xaal aada qaabilsan tahay toona adigoo xagga qiblada qaabilsan iyo xagga baytulmaqdis adoo qaabilsan midnaba waxa weeye xaajadaada ha gudanin dee haddii xagga qiblada la qaabilana garatay garanay xagga baytulmaqdis haddii la gar haddii la qaabilana kacbadii in loo dubur jeediyey bay noqonaysa waana labadii arrin ee xadiidkaa hore uu diidayo weye dad baa sidaa yidhaahda buuri qaala cabdullaahi cabdullaahi wuxu uhi walaqad raqiitu waxaan fuulay calaa dahri beytin guri korkii baan fuulay lafdi kale waxaa ku soo arooray gurigii xafsa ayaan maalin fuulay wuxuu u fuulay markaa danuu ka lahaa waxbuu ka soo qabsanayay waay gurigana xafso waxaa loogu nisbeeyey macnii inay dee deganayd ilan gurigii rasuulku ahaa calayhi الsalaatu wasalaam fara'aytu waxaan arkay rasuulallaahi baan arkay salى اllahu عalayhi wasalama qaacidan xaalo uu ku fadhiya calaa labinatayni laba midhoo labanad korkood mustaqbilan xaalo uu yahay mid qaabilsan bayt almaqdisi xagga baytulmaqdis lixaajatihi xaajadiisa markaa la qaabilsan ma fahanta xagga baytulmaqdis la qaabilsan oo markaa xaggii kacbadana dee u dhabar jeediyey bay noqonaysa raqiitudani waxa weeye waxay ka timi min raqiya yarqaa raqiya yarqaa weeye ficilkeedu tan laakiin ruqyada ah ee tufka ahi iyadu raqaa yarqi weeye raqaa yarqi ruqyata marka had iyo jeer labadaa waad kala saaraysaa ficil xadiidkan cabdillaahi bnu cumar wuxuu inoo sheegayaa rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam oo arrinkaa xadiidka hore uu ku nahiye wax ka mida sameeyey buu sheegay marka labada xadiis sidee la ysu waafajinaya sidan aad aragtee sheekhu maray ilan shaaficiyulmadhab buu ahaa sheekhu mundiri waa sida alimaamu shaafici iyo imaamu malik iyo ay mareen oo labada xadiis waxaa la ysku waafajinayaa in la idhaahdo marka meel aan dhismaahayn la joogana qiblada in la qaabiliyo in loo dhabar jeediyo midna ma bannaana marka laakiin dhisma la joogo arrintaa arrintaasi way bannaan tahay oo xadiidkana u daliila madhabkaasina waa madhab qawi ah caalimkii waxa weeye muslimka ku dheeraaday sharaxiisa ee wallawi la odhan jiray alwallawi beriga dhaweed dhintay raximahu llah isaguna qowlkaasu kolley sharaxa muslimka ku rajaxaya ahlucilmi badan baana rajaxa waana qowlka alimaamu albukhaari qudhiisuu ku tegey ahlucilmi fara badan baa maray qowlka ma fahanta culimada qaarna waxay yidhahdaan waxaa la ysku waafajinayaa in la yidhaahda nahyigaasi waa waxa weeyaan maaragtay waa lilkaraaha nahyu tanziih weeye nahyu taxriim maaha ficilkan rasuulkuna waxa weeye wuxuu muujinayaa waa lijawaaz libayaan iljawaas arrintaasi inay bayaan tahay buu muujinayo ma fahanta labadaa qowlba waa laba qowl oo qawiya laakiin culimada qaar baa leh may mar walba waa muxaram labada xadiidna way kala rajaxayaanoo waxay leeyiin midna waa qowl midna waa ficil qowlkaana laga hormarinayaa ficilka ayay leeyihin ixtimaalaad baana geli kara adigu kolley dee masalada meelahaasaynu kaga hadalnay waxa weeye fiqiga iyo meelaha markaynu buluuqa iyo maraynay ayaynu waxoogay isyara dul taagnay waana masale aqwaal badan iskaga jirta e ama dhisma aad joogtid sida axwadkii waxa weeye ama dhisma joog ama meel kale joogo aada iyo aada isaga ilaali inaad qiblada hee ama qaabisho ama u dhabar jeediso waxaanan baraarujinaya halkaa marka guryaha la dhisanayo inu guryaha dhisanayno ee suuliyada waxa weeye la dhisahayo kuwan wax dhisa waxaa laga yaabaa haddaan la baraarujin ama qofkaa wax dhisaya aan u cilmi lahayn inuu xaggaa qiblada isaga jeediyo soo ma aragtid waa in markaa lagu dadaalo in marka horeba suuliga laga jeediyo oo xaggaa loo jeediyo ama xaggaa loo jeediyo lagu baraarujiyo qolada qandaraastee guryaha dhisayso la ydhaha suuliga qiblada ka jeedi waa in la ydhaha waayo haddii xagga qiblada loo jeediyo waxoogay waxa weeye maaragtay way ku yar adkaanaysaa dadkii oo dhan dee ama dadka qaarkood inay ka ka baydhaan baabu nahyi an yubaala fi lmaa'i uma yuqtasalu minhu wuxuu baabu yahay reebista la yska reebay in biyihii inta lagu kaajo haddana lagu maydho can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu uhi laa yabuulanna yaanu ku kaajin oonu ku kaajin axadukum midkiin fi lmaa'i daa'imi fi biyaha fadhiya uma dabadeetana yaktasilu minhu uma dabadeetana huwa isagu yaktasilu minhu uu ku maydho intuu ku kaajo yaanu haddana ku maydhan can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama yani labada qaala ee aan akhriyayta hore kuma jirto waa mid un weeye qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu uhi sala allahu alayhi wasalama laa tabul ha ku kaajin fi lmaa'i daa'imi biyaha fadhiya aladii laa yajri kuwaasoon soconahay laa yajri waxay fasiraysaa addaa'im uma dabadeetana takhtasilu minhu aad ka maydhato labada xadiid waxaa laga qaadanayaa kaadida inaad ka ilaaliso biyaha fadhiya biyihii socday iyagu la mid maaha biyaha fadhiya waa inaad kaadida ka ilaaliso waa laynoo diiday arrinkaa edebna markaa edebtana kuma wanaagsana sababtuna waxa tahay waxaa dhici karta biyihi inay dee kuba nijaasoobaan oo xataa markaa haddaanay ku nijaasoobin hadhow maaragtay ur iyo dee isbeddel iyo wax la mid uu ku yimaado gaar ahaan hadday dee biyo yar yihiin oo kale waxaa kaloo dhacaysa maaragtay biyaha lagu kaajaya haddana loo baahan ya la isticmaalayo cuduraa ka dhalan kara qofkii iyo dadka kale isticmaalayaba waxa weye dhibi kara marka adigu calaa kulli xaal arrin fiican ma aha waa laynoo diiday waa in la iska ilaaliyo waa in hee la iska ilaaliyo uma yaktasilu minhuna waxaa looga jeedaa lafdigaa dambena waa la macno une waxa macnuhu uu yahay ayaa culimmadu yidhaahdeen waar biyihii ha ku kaajin adoon ka maarmayn adigoo hee aan ka maarmahayn oo dee waxaa dhici karta intaad ku kaadido haddii lagu sito inaad haddana ka maarmi weydo oo inaad ku maydhata iyo inaad cabta iyo inaad si kala u isticmaashaba hadhow haddana aad uga maarmi weydo marka ma biyihii aad ku maydhan lahayd ee aad cabbi lahayd ee aad wax ku karsan lahayd ayaad haddana ku kaaji dee taasi waxa weye edabta way ka fogta wey macnuhu ee iska ilaali weye iska jir ayay noqonaysa baabun fi listibraa'i walistitaari min albawli wuxuu baab u yahay in layska maaragtay beri yeelo oo layska fogeeyo layska nasho layska ilaaliyo min albawli kaadida lafdiga xadiidku inoogu min doonaa istitaarkaasi kaadida in aad iyo aad laysaga ilaaliyo ayuu baab u yahay can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxu uhi mara rasuulu llahi rasuulka ilaah wuxuu soo maray sala allahu alayhi wasalam calaa qabrayni laba qabri korkood laba xabaalood buu soo maro faqaala wuxuu uhi amaa inahuma labadoodan miyaa la yucadabaani waa la cadaabaya wamaa yucadabaani lagu cadaabi maayo fii kabiirin ay fii sababi kabiirin wax weyn sababtii lagu cadaabi maayo wax weyn sababtii lagu cadaabi maayo lafdi kalea wuxuu sheegayaa inahu lakabiiru oo albukhaari alimaam albukhaari oo kale adabulmufrad kor kale uu ku warinaayo wuu weyn yahay sidaa awgeed baa culimmadu waxay idhaahdeen wax weyn waxaa halkan looga jeedaa iyagu siday sheeganayaan ayaanu wax weyn ahayn wax weyn iyaguma erkayn de ama kumay weynaateen inay iska ilaaliyaan oo ay maaragtay ka fogaadaan ama kabaa'ir way yihiin laakiin akbarulkabaa'ir maaha adigu dee saas oo kale iska noqonayso laakiin waxa weeye waa arrin weyn oo waba tan dee lagu ciqaabayo amaa axaduhumaa midkood miyaa labada nin fa kaana wuxuu ahaa yamshi mid la socduu ahaa binamiimati diradiraalanimo ayuu la socon jiray dadku isku dhufan jira oo maaragtay kala dili jira wa ama alaakharu ka kala miyaa fa kaana wuxuu ahaa laa yastatiru mid aan iska asturin buu ahaa maxaa looga jeedaa iska asturin bay culimadu yidhahdeen mid aan iska hagaajin oon iska ilaalin buu ahaa u weeye min bawlihii kaadidiisa iskamu ilaalin jirin qaala wuxuu yihi fadacaa rasuulku wuxuu dalbaday bicasiibin laan timira oo radbin qoyan oo fashaqahu wuxuu u kala dilaaciyey biitnayni laba uma qarasa dabadeeta wuxuu ka taagay calaa haadaa xabaashan waaxidan laan wa calaa haadaa xabaashan kalena waaxidan laan buu ka taagay labadii uu kala dilaaciyey midba laan midba xabaal ka taagay uma qaala dabadeetana wuxuu yihi lacallahu waxa ay mudan yihiin an yukhafafa canhumaa labadooda in lagaga fududeeyo maaragtay labadaa laamood een ka taagay cadaabka in lagaga fududeeyo maa lam yaybasaa inta aanay qallalin in lagaga fududeeyo ayaa markaa waxa weeye laga yaabaa oka fiidaa fii kabiirin horta fiidaasi waa sababiya ee galo xadiidkana waxaynu ka qaadanaynaa kaadida khatarta ay leedahay waa nijaas weeyi ya gaar ahaan dee kaadidii aadamaha ayaa halka loo jeedaayo ama ha yaraada ama ha weynaade aadamaha kaadidiisu waa nijaas weeye waa inuu qofku markaa iska ilaaliyo aad iyo aad la ysaga ilaaliyo wey kaadidoo la yska ilaalin waayaana cadaabulqabriga waa waxyaabaha keena sidaa awgeed ba ahlulcilmigu yidhahan waa min alkabaa'ir kabaa'irtay ka mid tahay ninka waa taa qabriga waxaa loogu cadaabaya kaadido aanu iska ilaalin jirin waxaa kaloo laga qaadanayaa diradiraalanimada waxaa loo yaqaanaa khutuurada ay leedahay arrintan ku saabsan labadan laamood ee qoyan ee rasuulku ka dul taagay calayhi asalaatu wasalaam waxay ahlulcilmigu leeyihiin sida saxiixa horta rasuulkay ku gaar ahayd weliba rasuulkuna xabaal oo dhan kuma samayn jireen labadan xabaaloodun bay ku gaar ahayd waayo xabaalaha kale oo inuu rasuulku sidan ku samayn jiray calayhi asalaatu wasalaam xataa may soo aroorin dee rasuulkana waxyi baa ku socdo waxaa la tusay cadaabka ku socda labadan qof ee dee xabaalahan ku jira ayaa rasuulka la tusay calayhi salaatu wasalaam waa min cilmi lgeyb soo maha wax maqan baa rasuulka loo kashfiyo la tusay arrintanuu rasuulku sameeyena waa min baabi shafaaca un shafaacadii un bay ka mid tahay sida xadiidkii dheeraaya jaabir ee masaladan qudheeda sheegaya aakhirkeeda uu rasuulku ku sheegay calayhi salaatu wasalaam waa nooc shafaaco ahuun bay ahayd sidaa awgeed rasuulkay ku gaar ahayd labadan xabaaloodna kusii gaar bay ahayd mana aha markaa inaynu ka qiyaasanno nidhaa inaguna laamo qoyan iyo dhir qoyan iyo waxbaynu ka dul taagaynaa xabaalaha sax ma aha ma fahanta marka la eego saxaabada rasuulkana saxaabigii la odhan jiray burayda ibnu lxusayb baa dardaarmay in laba laamood oo qoyan xabaashiisa laga dul taago laakiin taasi culimmadu waxay dhahan ijtihaad minhu bay ahayd ya lagumana waafiqin oo saxaabadii kale kumay waafiqin bale khulafaa raashidiinkii abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo markaa cali afartii khulafada iyo saxaabadii kale culimmada saxaabada ahaa ee burayde ka cilmi badnaa rasuulkana calayhi salaatu wasalaam markaa had iyo jeer uga laasimista badnaa may ka soo aroorin arrintaas wadaadada qaar baa waxay u deliishadeen halkan qur-aanka iyo in xabaasha lagu akhriyaa inay fiican tahay waayo waxay idhaahdeen geedkan qoyan markaa waxaa looga dul taagaa ceellaantan qoyan way tasbiixsanaysaayoo tasbiixda ay tasbiixsanaysaa markaa ay ku intifaacayaan dadka dadka haddii allaba kuu roon yahay aasani oo cadaabka lagaga khafiifinayo marka haddii tasbiixdii laanta cadaabka lagaga khafiifiyey ma qur-aankii ilaahay baan lagaga khafiifinahay nin baa beri yidhi baa la yidhi waa lax baa lagaa yidhi soo waydaan maqal ta noocaasina sax ma aha waayo maxay culimmadu yidhahaan habit ilcarsha uma nqush marka hore waxaad horta sugtaa sababtu inay tahay loogu taagay tasbiixdan tasbiixda ay tasbiixsanaysa marka horeba sababta loogu taagay inay tahay baa daliil u baahan soo maaha asalkaad ka qiyaas qaadatay baa marka horeba daliil u baahan asalkii baan daliilba loo hayni ma garata bale wuxuu rasuulku uga taagay calayhi salaatu wasalaam uun inay waxa weeye dee shafaacadiisa arrinta markaa cadaabka lagaga khafiifinayay sidaynu hadda sheegayno ee laama laga dul taagay uun lagagama khafiifinahay waaya qur-aanka in laga dul akriyo xabaalaha in qur-aanka lagu akriyo ama xabaalaha inta la dul taga la idhaha dadkan xabaalaha ku jira qur-aan loo akriyaya ama faatixada u mara ama koob iyo toban qulhuwalla u akriyana marar hore aynu sheegno waxa weeye laa asla lahu asal ma leh asal ma laha baabu nahyi can ilistinjaa'i bilyamiini wuxuu baabu yahay reebista la yska reebay in lagu istinjoodo midigta can cabdillaahi bni abi qataadata cabdillaahi bni abi qataada waxaa laga wariyey macnihii cabdilaahigii uu dhalay saxaabigii la odhan jiray abi qataada can abiihi aabihi wuxuu ka wariyey abu qataada magaciisa waxaa la odhan jiray alxaarith ibnu ribci alansaari assulami cabdillaahi baa markaa aabihii ka warinaya qaala inuu yihi qaala rasuulullahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam laa yumsikanna yaanu ku qaban oonu ku qaban axadukum midkiin dakarahu xubinkiisa taranka biyamiini midigtiisa wa huwa yabuulu xaalu kaajaayo xaaladdaa uu kaajaayo yaanu midigta ku qabanin walaa yatamasax yaanu iskaga binin min alkhalaa'i nijaasta xaggeeda biyamiinihi midigtiisa nijaasta markuu ka istinjoonayana yaanu midigtiisa ku istinjoon walaa yatanafas yaanu ku neefsanin fil ilaahi weelka wax ku cabaayo dhexdiisana yaanu ku neefsan marka arrimahani adigu calaa kulli xaal nahyi baa ku soo arooray waa in laga fogaado weeye kolley jumhuurku waa litansiihi bay yidhahdaa laakiin mar haddii shaygii laynoo diiday waa inaynu iska ilaalinno waxaanay ka mid tahay arrimaha hore aadaabu qadaa ilxaaja laakiin waxaan midigta lagu taabanahayn dakarka xaalat lbowl wa huwa yabuul waana sida alimaamu lbukhaari uu u fahmay baab markaa tilmaamayana uu baabaysta weeye ma fahanta midigtiina ku istijoon maayo bidixda ayuu arrintaa u isticmaalayaayo midigtiibaa labadaa arrinba waxaa ku sugan midigtii oo la karaamaynaayo gacantii midig oo la karaamaynayo weelkiina markuu wax ku cabayaanu ku dhex neefsan dhibaatooyin baa ka iman kara waa inuu dabadda ku neefsado baabulistinjaa'i bilmaa'i min atabarusi halkaah inoogu joogo subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka